ku soo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha iyo mar kale barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna waxaan ku bilaabayaa warqad ka timid fadxa xaaji fagaase iyo odaygeeda iyo caruurteeda sahwaan maxamed xasan odaygeeda iyo caruurteeda qamar cali diraac iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo nimco shibiin iyo odaygeeda iyo caruurteeda fadxiyo muuse iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo hana maxamed iyo odaygeeda iyo caruurteeda ayaan cumar maxamed xaliima cabdilaahi dadkaasi oo kala jooga virginia toronto iyo kanada waxay tahaniyad u dirayaan cali muuse maxamed iyo sucaad maxamed oo meherkoodu dhowaan ka dhacay magaalada hargeysa waxay leeyihiin gacal iyo sokeeyaba guurkiina lagu firax annaguna waxaana leenahay guurkiina ha noqdo midkii loo aayo ubad khayr qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaa leenahay waxaa warqadan ay ku bilaabatay annagoo kale ah boollo aadan cabdulle iyo odageeda iyo caruurteeda iyo axmed maxamed sheekh axmedey waaw iyo waxay yidhahdeen xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sukorey aadan cabdulle waxa ay jecelyihiin inay hambalyo gaarsiiyaan ifraax xuseen xaaji cabdallah iyo waxay yidhahdeen aweys maxamed cusmaan oo waxay yidhahdeen arooskooda uu ka dhacayo san diego waxaana ay leeyihiin arooskiin allah ka dhigo midaad kala kulantaan bashbash iyo barwaaqo aamin ayaa leenahay waxaana aan joognaa bay leeyihiin sacuudi arabiya iyo yemen waxaan filaynaa inay idin maqlayaan warqadanna waxay ka timid ayeeyo xaaji xaliimo daahir qudciye iyo aabi cabdulqaadir xaaji fagaase iyo hooyo faysa yuusuf iyo axmed cabdulqaadir xaaji fagaase iyo xaaskiisa hibe cabdulqaadir xaaji fagaase hodan cabdulqaadir xaaji fagaase liibaan cabdulqaadir xaaji fagaase waa dhammaan ilmo cabdulqaadir xaaji fagaase xamdi baa ku jirta cabdulqaadir xaaji fagaase ayaan iyo sidoo kale hoodo iyo maxamed dhammaantood waa ilmo cabdulqaadir xaaji fagaase dhammaantoodna waxay joogaan magaalada hargeysa waxaanay tahaniyad iyo bogaadin u dirayaan madar maxamed madar iyo xayaad cabdiraxmaan xaaji fagaase oo dhowaan meherkoodu ka dhacay waddanka britain waxay leeyihiin meherkiina ha noqdo midkii uu ku xigo aqalgalka loo aayo ubadka khayrka qabana lagu kala helo aamiin aamin ayaa leenahay heesta ugu horraysa caasha ee dhegaystayaashan aan u soo qabanayno waa heesta halkudhiggeedu yahay caqli daran naftaydaay waxaa ku luqaynaysaa faduun ducaale
عقلي درن عقلي درن نفتي داي عيل كما فقاطاي عقلي درن عقلي درن نفتي داي Yeah.
waa hagaag intaasi aannu ku dhaafno codka dabacsan ee fanaanada faduun ducaale iyo heestii caqli daran naftayday dhinacii waraaqaha ayaan mar kale anba qaadayna ibraahino warqadan waa waraaq aad u dheer waxaana ku qoran asxaab fara badan hase haatee si wanaagsan waa loo soo qoray dhammaan aan isku daya asxaabta ku qoran inaan wada akhriyo waxaa ugu horraysa muro xasan maxamed naciimo cabdisalaad iyo sidoo kale hani cabdilaahi xasan shukri aadan macalin maamo mulaaxo aadan cabdulle iyo maamo maryan aadan jeelow maamo faadumo muudey axmed maamo faadumo barre cali faadumo xasan cadow leylo cilmi cismaan kalsan cilmi cismaan cabdiya maxamuud xaayow sacdiye cali axmed iyo xamdi muuse ibraahim ifraax muuse ibraahim iyo ayaan xasan cumar iyo sidoo kale fardowse maxamed maxamed iyo hibo cali shimow iyo khatra cali shimow dhammaan dadkani baa la yiri oo wada jooga magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxay tahaniyad farxad leh hawada u marinayaan baa la yiri deeqa cali maaradoon iyo faarax cabdilaahi maxamed oo arooskoodu ka dhacay magaalada beledweyne islamarkaana waxay ku aqalgaleen baa layiri magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada baarbax oo xaafadan aada u garanayo waxaan leenahay arooskiina ilaahay ha ka dhigo midkii khayr leh ee waara ubad wanaagsanna lagu kala helo aamiin dhambaalkana waxa ay yidhaahdeen annagoo kale ah dhammaan maamulka iyo mas-uuliyiinta ah akademiyada horumarinta iyo waxbarashada ee aadam academy barqad jaamac xirsi iyo qadar siciid maxamuud iyo xamse maxamed ibraahim iyo cumar maxamuud xuseen iyo ciid salaan kaariye iyo axmed maxamed deeg waxaana ay joogaan dhammaantood somalilan waxaana ay jecel yihiin inay hambalyo iyo heestanba gaarsiiyaan liibaan ismaaciil maxamuud iyo koos cabdi mooge oo meherkooda uu ka dhacay bay yidhaahdeen magaalada hargeysa hotel mansoor waxaana ay leeyihiin noqda kuwii isku waar ah ubad kheyr qaban oo eebba kala siiya aamin ayaan leenahay aniguna amiin ayaan raacinaya haddaan ibraahim uu soo qabto heesta noo xigtay dhegaystayaasha aan u cayaarayno toddobaadkan waa heesta halku dhageedu yahay burdo kama bogto barkin baan ku tiirshaa boga iyo Beerkiyo.
caloosha Waxaan ku lu- oo oo barkinta markaad ku tiirsam qaboobe xoogaa way qaboobaysaa boodboodka iyo iyo jugjuglayntana way ka yaraanaysaa waxaa ku luqaynaysa fanaanada laakiin caashoy waxaa ku xigaysa markaa aad qabowdood xoogaa aad joogto oo waxba shaqayn waaya imikoon bistay ah boroormiya wax ii qaban waa tahay waa tahay waxaa ku luuqeynaysa fanaanada duniya baraxo wasaatee heestan ibraahino waxaad hore u soo qaaday fanaanada khadiija fooday nuur
Thank
waa hagaaga codkaasi duniyo barxow haddaan intaasi kaga gudubno dhambaalkan caasha waxaanu laga soo gaaray aabbo iid salaan kaariye iyo waxay yidhahdeen maama caashe xaaji cabdulaahi cusmaan iyo cabdulqaadir iid salan iyo xaaskiisa raxmo xuseen iyo cabdiraxmaan iid salaan iyo xaaska waxay yidhaahdeen ifraa xasan iyo axmed iid salan iyo xaaskiisa fatxiya iyo nimco iid salaan iyo waxay yidhahdeen odageeda cabdulaahi ismaaciil iyo fatxiye iid salaan iyo odageeda xasan axmed iyo ayaan iid salaan iyo odageeda xabiib axmed iyo barwaaqo iid salaan iyo odageeda abshir jirde iyo maxamuud iid salaan iyo xaaskiisa muune maxamed iyo cabdinaasir iid salaan iyo xaaskiisa ceyne muuse cabdicasiis iid salaan iyo waxay yidhahdeen xasan iid salaan iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaan ehelka iyo qaraabada bay yidhaahdeen waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan liibaan ismaaciil maxamuud iyo koos cabdi muuge oo muhirkooda uu ka dhacay magaalada hargeysa oo ay leeyihiin noqda kuwii isku waara ubad qayr qabaneeba u kala siiyo aamin ayleen warqadana ah waraaqa aad u qurux badan islamarkaana loo soo qoray in loogu tahniyadeeyo meherka dhex maray burhaan maxamed nuur iyo ikhlaas daahir siyaad oo meherkooda ka dhacay baa layiri waddankan maraykanka gaar ahaan magaalada rochester ee gobolka minnesota waxaa dadka ugu horreeya diraya ka mid ah aabe daahir siyaad daamey aabe maxamed nuur hooyo xabiibe maxamed ismaaciil hooyo ruqiyo maxamed sabriye hodana daahir siyaad iyo odageeda iyo caruurteeda ikraan daahir siyaad odaygeeda iyo caruurteeda nasteexo daahir siyaad iyo faaqir daahir siyaad iyo siciid daahir siyaad iyo cabdulmajiid daahir siyaad iyo fardowsa cali siyaad yasmiin xasan ingiriis numcaan sheekh cumar tuure iyo deeqo macalin maxamed iyo saynab ebow iyo odaygeeda iyo caruurteeda iyo sidoo kale hilowle maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa muslime maxamed nuur saygeeda iyo caruurteeda waa cali maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo qaahiro maxamed nuur iyo ismaaciil maxamed nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo sidoo kale khaalid maxamed nuur leyle maxamed nuur dhammaan dadkaasi waxa ay tahaniyad u dirayaan burhaan maxamed nuur iyo ikhlaas daahir siyaad oo meherkoodu ka dhacay dalkan maraykanka gaar ahaan magaalada rochester ee gobolka minnesota meherkiina ha noqda bay leeyihiin kii aqalgal deg deg ahi uu ka dambeeyo wiil yacaano gabar yacaanan oo loogu duceeyey annaguna waxaanu leenahay aamiin ibraahim oo bal heesta xigta heesta kale caasha dhegeystayaasha aan u soo qabanayno waa heesta halkudhigeedu yahay balgaro waxaa ku luqanaya cabdulqaadir xasan nageeye iyo aamine feer
ina iyo hawbara dumar gadi laguma guuro guya laguma fuushe gullihii abuurta gaasiray xaqoodo gurtidii karreebe nafsiga nafsiga anku taaya nafsi nafsiga anku taaya badda iga yaalo talo iga gadoonte godkan ku qodaayo godki godki godki godkan ku qodaayo gabiban ka duule igaro igaro igaro igaro haygoyne waxaa nahay dadka caale
markaan ku go'aan gundahaga haystay ohodigaygu geerti adigaygu girto golxubada faysi oo ilagaday gudumo gudubtayda qaadi markaa markaan gaari gaadha markaa markaan gaari gaadhaad magcir mararawliyo goliga cararte goliga cararte allah i gargaare allah allah allah allah i gargaare imanad garaabine balgaro balgaro balgaro balgaro garaqso halkii adigaysa gulaygu keene halkii adigaysa gulaygu keene
waqtiga isku raayo qofba galin la dariso dadka kala garsiiye anigii ku gawdhishe godiyo abeesiyo gosho kaaga carara Gama ha ha ha ha Gama laiga wayo gama Gama laiga wayo gaba gaba padiso kubura godka ku qodaayo godki godki godki godkan ku qodaayo gabibanka tuule igaro igaro igarow igaraw haygoyne waxaanahay dadka xale
waaw waaba la isku jeeyay waa tahay intaasaan ku dhaafnuc dadka cabdulqaadir xasan ageeye iyo aamine feer xuseen heestii balgaro bal ibraahim ow dhinac waraaqahan aan baqaadne intaad gacanta ku hayso magacaygu waa cawil cumar cabdi ayaa warqadan ay ku bilaabatay waxaan ku noolahay magaalada laascanood waxaana aan jeclaha buu yidhi in aan halkan ka salaamo dhammaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a gaar ahaan daadiyaasha barnaamijkan hambalyada heesaha waanu kaa guddoonnay waxaa kaloon jeclaha buu yidhi cawil cumar cabdi inaan salaamo hooyaday maryan cabdi faarax iyo aabbahay cumar cabdi qayliye waxaan filaynaa inay ku dhegeysanayaan warqadanna waxay ka timid hooyo jamiilo isaaq rooble eedda madiine xasan fiidow adeer cabdilaahi xasan fiidow iyo maamo duniye cali cabdi aabe cali aadan cadow maxamed colaad xasan xaaskiisa naciima cabdi aadan iyo caruurtooda tahliil colaad xasan iyo xaaskiisa nafiso iyo caruurtooda hani colaad xasan deeqo colaad xasan sayid cali colaad xasan iyo maryan colaad xasan cabdixakiin colaad xasan axmed cabdilaahi xasan luul cabdilaahi xasan mahad naxar garuun iyo khatra cali waa khatra cabdi aadan dhammaan qoyska reer xasan fiidow iyo reer cabdi aadan waxay tahniid dhalasho hawada u marinayaan naciimo colaad xasan iyo odaygeeda aadan nuur faarax oo uu dhowaan wiil ugu dhashay dalka fiinland waxaa wiilkaasi loo bixiyey maxamed waxaanu leenahay bay yidhaahdeen soo barbaar maxamed yarow ilaahayna ha kaa dhigo kii diintiisa dalkiisa iyo dadkiisa anfaca annagun waxaanu leenahay aamiin aamiin ayaa leenahay warqadanna waxaa wadajir noogu soo qoray faaqir jaamac xaaji iyo odageeda maxamuud iyo wiilkeenna ay yidhaahdeen yunis qadar jaamac iyo xaaskiisa cusmaan idriis nuur xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo dhammaanba reer idriis nuur oo kalaa ibraahim iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo cabdirashiid iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo xuseen idriis iyo dhammaanba reer jaamac xaaji ibraahim xaaji cabdalla waxaana ay hambali u dirayaan ifraax xuseen xaaji cabdallah iyo waxay yidhahdeen aweys maxamed cusmaan oo waxay yidhaahdeen arooskoodu uu ka dhacay san diego waxaanay leeyihiin guurkiina gurinagii wiil iyo caana gabar iyo caana ayaana bid kaga baryna aniguna aamin ayaan raacinayaa heestanna waa codka fanaanka la foole iyo heesta qalbiluul waa qalbigaba luul ka tahay sooma mise qalbiga luul waa tahay fanaanka la foole codkiisa macaan markana aan kaga nasanno waraaqihii faraha badnaa ee dhawaanaan aqrin
qoyska aad ka dhalatiyo qolqolkaad ku ababtiyo qali hooyadaiyo qumanii ku dhalayba qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qaladka ilaasho waa qiimo badanto allah qaadire oge qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibaycaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan ibaycaawa qiraya waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleela waxaa nolosha qaaya dadku qiimi ku leeyahay isqadarinta guurkiyo qorma ina yagleelaan dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala dumar qalanjadoodiyo qalidii haweenkaay qaybtaan u helaye qalbigaad ku taala qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo qalbi lula inaatan hibaycaawa qiraya qurux lama wadaage naftu kugu qabowdo
qalbiluul iyo codkii fanaanka la foole intaas haddaan kaga gudubna caasho dhambaalkana waxa uu naga soo gaaray xuseen xasan saalax xuseeni ku magac dheer iyo jacfar maxamed xasan kaskey iyo aadan cabdulla maxamed iyo maxamed xasan saalax iyo cabdi xasan saalax iyo cabdi maxamed xasan bashaq iyo aadan yare xaajir iyo waxay yidhahdeen maxamuud maxamed ibraahim maxamed yare iyo muslimo aadan isaaq iyo abshir isgow derow isaaq iyo cabdiqaadir sheekh abukar waxay kala joogaan maraykanka masar soomaaliya waxaana hambalyo iyo heestanba jecelyihiin inay gaarsiiyaan maxamuud xasan saalax iyo xaawo cabdi saalax oo wiil ugu dhashay tayaglow bakool wiilkaasina waxaa loo bixiyey bay yidhaahdeen xasan maxamuud xasan saalax waxaana ay leeyihiin allaha ka dhigay kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisaba anfaca aamin ayaan leenahay aniguna aamin ayaan leeyahay warqadana waxay ka timid maxamed cabdi isaaq iyo cabdixakiin maxamed cali iyo cali xasan siciid iyo siciid xasan siciid oo loo yaqaano koojka iyo maxamed nuur derow liibaan xuseen ganay iyo maxamed axmed maxamuud iyo warsame xuseen ganay iyo asad nuur cusmaan faysal ah, sarhaya baa layiri dhammaan dadkan waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo south africa waxaanay tahniyada roos u dirayaan mudane baa layiri cabdinaasir xasan barre iyo marwadiisa yaasmiin cabdi axmed yaasmiin genyo wow oo arooskoodu ka dhacay xaafadda baa layiri cakaara ee degmada luuqganaane ee gobolka gado ducadan waa xaggiina baa layiri arooskaasi ibraahim oona u ducaynaya waxaan leeyahay kii hagaaga ee wanaagsanaada ee ubad wanaagsanna lagu kala helo rabbi ha idinkaga dhigo bal heesta xigto heesta kale aan idiin soo qabanayna waa gaari haween waxaa ku luqaynaya safwaan halac iyo qadan muuse
saxad karadow igu gantay uu ila gurgurtow ila gudub isaxad karadow igu gantay uu ila gurgurtow ila gudub
gaaridii haweenkaygu iyo dayraanbo ay gubayaa kama game gaaridii haweenkaygu iyo dayraanbo ay gubayaa kama game
galbiskan sugaya gurigalkiis odiga ka gabshi iga guday galbiskan sugaya gurigalkiis odiga ka gabshi iga guday
iyadaa iciishe kuma gabine kuma geesmaraaye ila garo kunyadaa iciishe kuma gabine kuma geesmaraaye ila garo
wiihil gooba sidaadu u garashale wahaya ha kilkilimay gamashiyaan wiihil gooba sidaadu u garashale wahaya ha kilkilimay gamashiyaan
isamir gobaaday galabsanbaa guulguulka xigasiyo gocashabe isamir gobaaday galabsanbaa guulguulka xigasiyo gocashabe gocashabe gocashade gocashade alla gocashade
migiyo garkiisan kugu gunto garaan kaxigayaa guri nin kale wanihiyo garkiisan kugu gunto garaan kaxigayaa guri nin kale
amba wayga garanuu gabadh kaloon u soo geed fadhiistuunka geel baxshaa amba wayga garanuu gabadh kaloon u soo geed fadhiistuunka geel baxshaa
kiijisoo gutiga oo geylan ooguga kale kaxiga gaafigu aroos kiijisoo gutiga oo geylan ooguga kale kaxiga gaafigu aroos
gowrahaa habeenkii gabi dhacaa dhacaalooy dartaa baan u guurayaa gowrahaa habeenkii gabi dhacaa dhacaalooy dartaa baan u guurayaa
gooba sidaadu u garashade waahayaha gilgilmay gamashiya dihil gooba sidaadu u garashade waahayaha gilgilmay gamashiyaan
isamir gubaaday galabsanbaa guulguulka xigasiyo gocashade isamir gubaaday galabsanbaa guulguulka xigasiyo gocashade gocashade gocashade
intaasaan ku dhaafnay ibraahino warqadda ugu dambaysa dhankaaga bal noo soo qabo waxay naga soo gaartay hooyo abbaay xaaji nuunow iyo aabe ronow buule iyo ustaad cabdiraxmaan axmed cawil iyo ustaad mubaarag sanay maxamed shugran iyo iisho maxamed xaaji iyo nuuriyo xaaji nuunow iyo awowe mursal macalin iyo ayeeyo oorow cabdi xuseen iyo ugu dambaynta jaabir ronow dhammaantoodna waxay joogaan soomaaliya iyo kenya waxayna jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan maxamed ronow bule iyo marwo nimco cabdi xasan oo wiil ugu dhashay bay yidhaahdeen deegaanka dhadhaab gobolka waqooyi bari kenya waxaana ay leeyihiin ducadu waa xaggena wiilkaas allah ka dhigi kii soo barbaara oo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin ayaa leenahay aniguna aamin ayaan raacinayaa heesta ugu dambaysa ee barnaamijkan ibraahim oo waa heesta halku dhageedu yahay jeedaali waxaa codadkooda isku weedaarsanaya labada fanaan ee farxiyo fiska iyo daa'uud haliyey iyada ayaanan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan mar kale toddobaadka dambe barnaamijkan oo kale ku kulmayn dhegeystayaal maxaa uga tegaysaa ibraahim waa anigoo ah ibraahim xasan garabay daanduray iyo cashe ibraahim aadan casho cud waxaan dhammaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo
jadaalada kalgacalkaale sida qaalin joogi kuruskii cirka jiro jadaalada kalgacalkaale sida qaalin joogi kuruskii cirka jiro intu jabiyey dobtii qalmo luqun jimbaco jimbaco jimbaco jimbaco la jeebtay intu jabiyey dobtii qalmo luqun jimbaco jimbaco jimbaco jimbaco la jeebtay naftan ku jira baariyey hoyhoye u jeela dhawga naftan ku jira baariyey ee u jeela dhawga adaa jiitay maanke u soo jiixin jixo ma u jinaxaysa adaa jiitay maanke u soo jiixin jixo ma u jinaxaysaa nafta ku jirabane ee u jeelanawga hoyhoyhoy nafta ku jirabane ee u jeelanawga adaa jitay maaqi ee u soo jeexin jixo ma u jinaxaysa adaa jitay maaqi ee u soo jeexin jixo ma u jinaxaysaa
jirkaygiyo dhuxooq I'm not